magaalada garowe ee xarunta dowlada puntland iyo waliba lakada furay shirka saameynta istaraajiyada qurbajoogta puntland kaas oo lanku arinsaday dejiyowka siyaasada qurbajoogta puntland oo lafdhabrang eh iska hirnaadowka wadashaqeynta dowlada iyo qurbajoogta iyo oo la taladow lala suubiyay qurbajoogta rogda dalka shirkunguusa dareeradoona muddo lama maalimood eh wayba hagaabangaabiday wasaarada qorsheynta horumarinta dhaqaalo iskaaladowga caalamiga ee puntland wayba goobroog u hayay madaxweyne ku-xigeenka puntland waxaana ku mid ahay qurbajoogta dalka iyo dibadda odayaalka dhaqanka aqoon-yahana ganacsata iyo qaybo shaldume bulshada ankoreen wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta iyo dhaqaalo puntland iyo wayba ku hadalay ujeedka la kuleeyey shirka runtii aada iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay in maaragtay caawa shirkani uu noo hirgalo qaataan muhiimaddu runtii shirkani uu leeyahay gadaal baa runtii aada looga faahfaahin doonaa laakiin waxaan rabaa inaan wax yar tilmaamo oo ah qurbajoogtu runtii waxaad moodaa soomaalidoo dhan ama si gaaraba reer puntland runtii waxay qurbajoogtu ay uga jirtaa kaalin aad iyo aad muhiim u ah waxaan ognahay waddankeenu markuu burburay sagaashan iyo kowdii dadkuna ay dowladdii maaragtay ay waayeen waxaad ogtihiin ummaddu waxay ku dhisnayd qurbajoogta ku dhisnayd si faamila oo qoysa waa ugu dhisnayd si kale oo maaragtay ah inay waxyaabihii dadka u adeegayay ee ka burburayna qurbajoogtu waxay ahaayeen dadkii kaalinta way ka qaatay dhinaga kalena waxaana ku mid ah xubnoogii shalduunay ee ku qayb galay shirka iyo weybasiyeedii handhawaayana qobsamowka shirka iyo ku tilmaameen in yahayti arrinbaahiyo lanqabi
waxyaalaha lagu soo mooday oo muddo uu jiray burbur uu jiray waxyaalaha lagu soo mooday waxaa ka u badnaa boqolka doolar oo ama labada boqoloo doolar oo ay soo dirayeen dadkii xaajiray iyo gabadh miis la fadhiisata yaanyo iyo dhowr dhowr xaba oo siyaara oo ku gadaysay oo reera ku biilaysay
waxaan layga codsaday inaan sheego puntland diaspora forum kaalinta ay soo martay oo ah qurbajoogta reer puntland qurbajoogta reer puntland aba garow lagu aasaasay shirkiyagi ugu dambeeyey oo aan meelo badan ku qaban jirnay dibadaha waxaan ku qabanay garowe waxaana garow ugu qabanay dhiiragelin qurbajoogta puntland joogta inay u noqoto oo maaragtay meeshii dibadda lagu qaban lahaa iyo meelo kala duwan aanu keenno puntland gudaheeda iyo garowe istraatiijiyadan cusub lagu engeej garaynayo jaaliyadaha ama qurbajoogta reer puntland waa shir muhiima aan aaminsanahay inbutka iyo soo jeedinta aan ku darsanayna wax badan u kordhinaya istraatiijiyadda hadda laga sii shaqayn doono oo soo bixi doonta haddii alla idmo runtii aad baa loo tilmaamay ahamiyadda qurbajoogta reer puntland ay noo leeyihiin oo waddanka u leeyihiin beeg ahaan ama anagoo u xilsaaran guddiga doorashooyinka puntland inaan qabano doorashooyin soona qabanay soddon iyo lix degmo oo doorashooyin kasoo qabanay runtii waxaa dhaqaalaha badan dhaqaalihii aan qorsheysanay qayb waxaa bixiyey beesha caalamka laakiin intii ugu badnayd dowladda puntland baa bixisay wayna ku ammaanan yihiin kadambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland celiyaas cusmaan lagotooriyo weybuusi qurbajoogta nkuma hadnagay kaalinta dhexalgalkale iyo markaas ku gaadeen horumarinta arrimo bulshada iyo reedandhisowka dowladnimada marka hore wasaaradda qorsheynta waan ku bogaadinayaa shirkan muhiimka ah xilli muhiima yimid ujeedo aada u muhiim ah oo ah istaraatijiyadda qurbajoogta qurbajoogtu waa raasmaalka ugu weyn ee puntland haysato runtiina mudday soo socotay sidii agaas macali faarax iyo xuseen faarax oo gudaha b d f ahaa muddo dheer bay soo socotay tadawur weyn bay soo gashay wax weyn baa la soo gaadhay laakiin wax ka si weyn oo la gaari lahaa baa weli inoo dhiman